asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu waxaa sharaf weyn noo amaanta inuu noo yimaado soo dhaweyno wafd ballaaran oo hogaaminayo ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliyeed cumar cabdirashiid cali sharmarke waan soo dhaweynaynaa wafdiga wafdigu waa inoo yimaadeen waxayna u yimaadeen inaanu ka wada hadalno marxaladan kala guurka ee soomaaliya ka jirta iyo geedi socodka nabadda soomaaliyeed sida loo ambaqaadi lahaa ay dowladda federaalka iyo puntland ugu wada shaqeyn lahaayeen in soomaaliya isbedel uu ka dhaco isbedelkaasuu noqdo isbedel u hilinaya mustaqbalka iyo horumarka soomaaliyeed haddii ilaha yiraahdo dabcan waxyaaba badan oo kalea jiraan isweydiin doonaa ra-isul wasaaraho haddii shaqadii ficneeda puntland qabatay waxaan u malaynayaa waa u wadaa abaalgudkeedana waa wadaa waan umalaynaya marka wax badan ba laga hadli doonaa arrimaha siyaasadda arrimaha amniga arrimaha dhaqaalaha waxaaso dhan ayaanu ka hadli doonaa waan rajayn doonaa inay xoogaana la joogi doonaan wafdigu ra-isul wasaare soo dhawow waan ku faraxsanay noo timaad